ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta dhagax dhigay laanta bixinta adeega baasaboorada oo laga hirgeliyay degmada boondheere taas oo wax weyn ka tari doonto bixinta adeegyada ay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ay siiso dadweynaha soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay howlwadeenada hay-adda inay si hufan ay ugu adeegaan bulshada isagoona intaasi ku daray in xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in shacabka loo dhaweeyo adeegyada muhiimka ah ay u baahan yihiin ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa xusay in hirgelinta xaruntani ay qeyb ka tahay dadaalada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku doonayso in ay kor ugu qaado tayeynta iyo helitaanka adeegyada dadweynaha soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxa waaye way dadaaleen haddii ay duruufi dejisay dee hadda way ka baxeen in badanoo ka mid ah inta deganna insha allah way bannayn doonaan laakiin waxaan rabnaa hay-addii dhul loo banneeyo ee shacab looga banneeyo waa inay dhisataa haddii kale shacabku waa inay deganaadaan haddayna dhisanayn maxay uga baxayaan markii loo soo baahdo oy hay-addu u baahato inay dhisato waa loo bannaynayaa shacabku waa diyaar waana la soo dhoweynayaa laakiin markii la banneeyo waa in la dhistaa waxaa ugu horeeya hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waan faraynaa inay haddeertan dhismahooda ku bilowdaan oo ay ku shaqeeyaan haddayna ku shaqaynaynin dadkii baan soo celinaynaa waayo loo kixinay looga qaay ma laha hay-adaha dhanna waa sidaas ma jiro meel inta la iska qaato oo deedna hay-ad dadkii laga kaxeeyo oo la dhibo oo dadkii ay rafaadaan soomaaliyeed haddana derbi weyn intii lagu meeriyo meeshaas ay sidaa iska haato iska bannaanaato sax maaha waxaa la mid a cid kasta oo business samaynaysa oo dawladdu ama ay siiso dhul oo ay dhahdo dhulkan ku shaqee si dawladdu waxay u siisaa dadka ganacsatada ah haddii dhul la siiyo oo la yidhahdo dhulkan dhiso investment baa la rabaa in la sameeyo ujeedku muxuu yahay ujeedku waxaa weeye kow in la qurxiyo maadaamaayna dawladdu dhisi karin laba in shaqo abuur ay dhacdo oo hadda hay-addan halkan aan imaanayno boqol qof baa shaqaale ayaa shaqaale ka noqon doonta oo shaqo ka heli doonta bondheera halkan oo reer bondheera waa in reer bondheera laga dhigaa ha waa in reer waa loo tartami laakiin reer bondheera waa in qayb la siiya horta xoogni